faama maa yuaddii ilaa ibtaaliha caqliga gaarsiinaya sunnada in la baabi'iyo meesha laga saaro waa sida dusuuq iyo amtaalkiisa ay samaynayaan maantay fa huwa jahlun laa caqli arrinkaasu maahan caqli ee waa jahligii maxdiga aha wey marka shiiku asagoo hadalkiisii wato wuxuu leeyahay waa tarku mujaalasati ahli lbidca wa mucaasharatihim sunnatun lianlaa tacliqa biquluubi ducafaai lmuslimiina bacdu bidacihim وxatى yclm الناaس أنhm أhlu الbidcة ولأnlا ykuna mujaaلasaتhm darيcaة إilى ظhوuri bidcatihim wuxuu leeya shik asagoo hadalkiisii wata dadka ahlu bidcada goobahooda iyo maxaafishooda oo laga tago iyo la dhaqmitaanka laga dhaqmayo laga tago oo laga fogaado oo laga haajiro waa suno waafaqsan hadyigii nabiga salى الlahu عalayh وalih waslm iyo dhaqankii صaxaabada arrinkaas waxaa loo samaynayaa dadka ducafaau muslimiinka ah oo aan maarata diinta si fican u aqoon arrinka haddaysan samayn oo aysan ka fogeyn ahlu bidaca majaalistooda waxaa quluubtooda ku dhagayo ku haraya bidacda dadkaasu ay aaminsan yihiin wa xataa yaclama annaas si dadku ay u ogaadaan annahum ahlu lbidca inay yihiin kuwaas dad ahlu bidca in fara badan ayaa lagala hadlay majaalista dusuuq oo kaleeto in shabaabka dalabatulcilmiga ay iska dhaafaan laakiin maca alasaf ashadiid kuwo fara badan ayaa waxay ku andacoodeen ma odhanayaan maarata waa muxadis waa faqiih ma odhan karaan qofna kuma qancin karaan ma ku qancin karaan waa luqawi waxa weeye basiisha asagaya masaajisha dadka soo dhex dhigeen ayay halkaas ku qalasa istaagayaan busadaa unnaas oo maxay leeyihiin waxa weeyaan siiraanu ka baranaynaa luqadaan ka baranaynaa luqaday ka baranayaan maaha luqa alcarabiya luqaday ka baranayaan maxay tahay waa luqa soomaaliya waxaan ogsoonaa nin walba nin walba soomaaliya luqada wuxuu ka barta hooyadii waxa dadkani uma baahna luqa soomaaliyeed inay bakla bartaan waxay u baahan yihiin in diinta islaamka dadka ahlu cilmiga laga barto bisuuqina laysa min ahli ilcilmi kuma uu jira maarata nabiguna sala allahu alayh waalih wasalam markaan hadalkan leenahay xadiidka saxiixa ayaanu xusuusannahay oo imaamu muslim uu ku wariyey fii muqadamati saxiix uu ku wariyey caaisha ay ka warisay anzilu nnaasa manaazilahum markii nabigu leeyahay dadka dejiya qof walba meesha manzilkiisa ah marka marka xaqirayna waxa uu soo bartay waxa uu soo bartay waa cilmu dib laakiin shaqo kuma u leh mawduuca aanu ka hadlayno marka waxaan leenahay xadaari xadaari dadka maaragtay majaalista ahlu bidca buuxinaya maanta maaragtay ha u jawaabeen shabaabaa ka bixiyeen maanta raggi ilaha maarata diin baanu kasoo baranaynaa waxa weeyaan aayaadka ilahay ba hortooda lagu sheesheesay nebiga sala allahu calayh wali slm ayaa ka baxsan la marka maantay ha ku qanciyeen maarata soomaalida aanu kasoo baranayna dadka ha ku qanciyeen marka waxaanu leenahay gabdhaha muxajabaadka ah oo goobaha dusuuqi la geynayo ama dadka dalabatulcilmiga ah oo maaragtay goobihiisa tegaya ilaahay naftooda ha uga baqeen keyrkoodna maaragtay iyaysan ku daahin marka mawduuca waxaan uga gudbayaa hadalkii uu yidhi xadiidkaas inkastoo uu saxiix yahay naftooda waxbaa kaga jira waxaan u gudbayaa kelimadii labaad oo mawduuca ku saabsanayd oo uu yidhi inkasta oo xadiidku uu saxiix yahay oo nafteeda ay wax kaga sugan tahay haddana nebigu sala allahu calayh waalih wasalam boqol kiiba boqol waa iga dooq wanaagsanaa anigana igama suurtoodo gabar sagaal jir inaan gursado wax iga suurtoodo ma aha kelimadan iyada ah horta waxaan ogsoonnaha sidaan soo qarirnaba xadiidkaas xadiid saxiixa oo shugul mutawaatira inuu yahay oo aanan shaki ku jirin inuu nebigu caaisho uu maarata ku mehersaday lix sana ayadoo jirta sagaal sanana uu ku gurigeeyey arrintaasna waxa wey waa arrin aysan muslimiintu isku khilaafsanen qadiiman wa xadiisan ilaa ninkii aan sheegayay oo masriga ayaa ninkan kaga horreeyey waa iyadana culimadu xilliga ay ku radiyeen laakiin ninkan masriga kelimad uu ku dhici waayey ayaa ninkani ku hadlay kelimadaas oo ah nebigu aniga waa iga dooq wanaagsanaa boqol kiiba boqol laakiin aniga igama suurtoodo bilaahi calaykum kelimadan iyada ah qof kasta oo muslima oo majliska fadhiya badib ha u fasiro nabiga noogu kaadiye bal halkaa nabiga maarata intaana u gudbin nin maanta madaxweyne ah oo maanta maarata wadankan soomaaliya gacanta ku haysta oo ciidankiisu uu maarata u samaysan yahay haddii la yidhaahdo gabar sagaal jir uu guursaday gabadhaa sagaal jirkaa aniga waxaan aan idhaahdo maarata madaxweynuhu boqol kiiba boqol waa iga dawq wanaagsan yahay laakiin igama suugto gabar maarata sagaal jira inaan mehersado madaxweynaha arrintaas macay bay ku tahay mise amaan bay ku tahay qof kasta waa garan karaa marka yacni qof kasta oo muslim ah oo shashoonaya wuu fahmi karayaa madaxweynaha isaga ah iska dhaaf madaxweyne kaabaqabiilka kaabaqabilada qabaaisha soomaaliyeed haddii aan idhaahda gabar sagaalkee ninkii mehersaday ninkaasu nin wanaagsan wey waa kaabaqabiil wanaagsan waa suldaan wanaagsan waa maaragtay waa ugaas wanaagsan laakiin aniga cabdullaahi ahaan igama suurtago gabar maarata sagaalkiila ma haweyso hadalkaa waxa weeyaan hadduu ammaan yahay muxaadarada waan laalaabaya laakiin waxaa iila muuqataa aniga fii caqli iyo waqaa'icda soo socota hadalkaas inuu yahay shatmi nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam uu dusuuq uu caayay shatmigaasna usan saraaxayn uu yahay min baabi tacriif min baabi tacriif alkinaaya waayo waxa weya nebigu sala allahu calayh waali wasalam yaqiin baan u hubnaa inuu caaisho lix sana uu ku mehersaday sagaal sanana uu ku maarata uu ku gurigeeyey marka uu leeyahay marka waa iga dawq wanaagsan kelimada zawj waxa weeyaan waxaa isticmaasho maaragtay waa kalaam saabiji horta aada u hooseeya kalaam maqaamka nebiga loo isticmaalo maahan waa azzawj iyo maaragtay atawaaji iyo alxub alciski waxyaalaha waxa isticmaala dadka maaragtay hooseeya bukadadaha isticmaala waxa loo isticmaala nebiga maaha nebigu waxa weeye dawq kuma shaqayso nebigu waa ma'muur min qibali illahi sal allahu alayh min qibali illahi subxaanahu watacaala wixii ilaahay uu amray ayaa nebigu sunnay ummaddan u fagudinay marka horta marka hore sakhada ugu horeeya nebigu waxa weeya laa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa wax allaaliyo wuxuu ku hadlayo wax allaaliyo wuxuu samaynayo waxa weeyaan waxyu ilaahay usoo dhib ayuu ahaa taas waa midda ugu horeysa midda labaad waxa weye hadalka isaga ah waacay aflagaado aan geed loogu soo gamban oo nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalama ninkaasi u geystay hadduu og yahay oo ku talagalay iyo hadday ka noqotaba shatmiga marka nebiga la caayo ama si sarbeedaha loo caayo sida hadda asagu uu sameeyey oo kaleeto ama si shariixa loo caayo muxuu noqonayaa maarata shariica alislaamiya wuxuu noqonayaa kufri maxdi ah oo qofka hadalkaa ku hadla islaamka uu kaga baxayo arrintaasuna waxay ku caddahay kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi waali wasalam saxiixada ah iyo ijmaacii saxiixaha oo ah weliba ijmaacu saxaaba ijmaacu taabiciin ijmaacu taabi taabiciin saddexdaba marka insha allahu tacaala waan soo raraya adiladooda waxaan usoo gudbayaa marka inta adiladaa ka gudbo haddii waktigu igu simo maxaa shatmi noqon kara maxaa cayn noqon kara ayaana waqaaci kala gedisan insha allahu tacala aan tarjin doonaa markaan ku hormaro kitaabka qur-aanka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay in aladiina yuuduuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira waacadda lahum cadaaba muhiina kuwa allah iyo rasuulkiisa dhibaya lacanahum allahu fi dunya waalaakhira ilaahay wuxuu ku lacinay oo naxariistiisa uu kaga fogeeyey adduunka intay joogaan iyo markay aakhira tagaanba ilaahayna wuxuu u diyaariyey cadaab muhiin oo aada iyo aad u foolxun oo liida allah subxaanahu watacaala aayad labaad wuxuu ku oranaya waladiina yuuduuna almu'miniina waalmu'minaat bigayri maktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waisma mubiina kuwa mu'miniinta ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadkaa dhibaya ayagoo ku dhibaya waxaysan kasban dadkaasi waxay xambaareen buhtaan iyo dembi aada iyo aada u cad haddaba waxaan leenahay ninka hadalkaa ku hadlay oo yidhi nebigu waa iga dawq wanaagsanaa anigana igama suurtado gabar sagaal jira inaan u haweyso nebiga ayuu meel kaga dhacay amaama almuslimiin waxaa weliba fadiixa ah asaga ka hadlimaya arrintiisa dad muslimiina oo aada iyo aada u fara badan oo qaar ay laga yaabo maarata siyaasiyiin ay ku sheegaan waxaan ka maqlay cajaladaha inay leeyihiin maaragtay genaraal fulan iyo genaraal fulan laakiin macal asaf ma garanana generaaladaas waxay yihiin yacni bulshadii kala gedisnayd ee halkaa isugu tagtay in maaragtay qof kali ah oo arrintaa ka xumaada aan laga helin waxay ka mid ahayd dacfiga iyo foolxumada ummaddan maaragtay la soo gudboonaaday ayadoo aan ogsoonahay ummad fara badan oo muslimiina masaa-ishan masaa'il ka fudud markii lasoo qaado in ummadda muslimiintu maaragtay ee soomaalidu ay ka liidin jirtay tusaale haddaan yani ma liidayo berigii shuuciyaddu ay jirtay oo masaa-isha dib aan kaga hadli doona insha allahu tacala diyada ninkay naagta waa isleedihiin miiraadka oo kaleeto markii laga hadlay waan ogsoonahay imisaa ku nafeeri culammadii soomaaliyeed oo lagu laayey imisaa xabsi u gashay imisaa waddanka looga eriyey yacni waa maanta waxa weeyaan masaa-ishii ummaddii muslimiinta ee culimmadii ay ku nafwaayeen maanta waxaa looga dhigay ummadii soomaalida in nebigii lagu horcaayo in la yidhaha ninkay naagtu waa isla mid in la yidhaha maarata dhaxalkii mimaa qalla minhu oo ka fura in la yidhaha waa shubahaad shubahaadkaasna waxaa ka sawaabi doona ninka la yidhaha dusuuqi yacni waay waxyaalaha waxay ka mid tahay runtii aada iyo aada looga naxay ka mid tahay marka aayaddaa waxay tusinaysaa ilaahay iyo rasuulkiisii ninkii dhiba inuu yahay malcuunu fi dunya waalaakhira in ilaahay subxaanahu watacaala cadaab aada iyo aada u liida ilaahay u diyaarinayo adduunka intuu joogana foolxuma uu ku noolaanayo aakhiro markuu u gudbana xumaanuusan ka bixin maarata inay ku dambaynayso marka aayadda waxaan usoo qaadanay oo culimmada dhammaantood ay usoo qaateen ilaahay iyo rasuulkiisii ninkii wax ka sheega inuu qofkaas islaamka uu kaga baxayo aayadda saddexaad waxa weeyaan walain sa'altahum layaquulunna inama kuna naquud wanalcab qula biاllahi waayaati warasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum allah aydan subxaana watacaala wuxuu leeyahay haddaad su-aashid waxay leeyihiin waate war waxyaalahan istijaa ilaahay kitaabkiisa iyo inaad ku ciyaartaan iyo rasuulka maxaa inku kalifay waxay leeyihiin arrintaas dheeldheel bay naga tahay dhagal bay arrintaas naga tahay waxaad ku tirahay nabiyullaahi maxamedow qul abillaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tasaajiuun warma ilaahay aayaadkiisii ilaahay iyo aayaadkiisii iyo rasuulka miyaad ku ciyaar ciyaaraysaan laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum bacda iimaanikum iimaankii markaad rumaysan ilaahay kabacdi ayaad gaalowdeen marka waxaanu leenahay qof allaale iyo qofkii nebiga aflagaadeeya fawra shakrihi linabiyi sala allahu calayh waali wasalam islaamka ayuu ka baxayaa weliba jariimada laga gala ilaahay jariimada ugu weyn weeye nebiga sala allahu calayh waali wasalam oo la aflagaadeeyey qofku hadduu ilaahay ku gaaloobo waxa u furan ilaahay inuu maarata usoo laabto oo uu toobad keeno oo markaas toobadiisa la aqbalo laakiin qofku hadduu nebiga aflagaadeeyo laba arrimood baa ka waajibaysa arrinta horeka waa kufr islaamka inuu kaga baxa aflagaadayaay arrinta labaadna waxa weeyaan waa xad xad waajib ku ah oo qof kacsin kara aan la arag oo ah inuusa qofkaas adduunka ku noolaan dib dambata ugu noolaan waana arki doonaa insha allahu tacaala marka waxa weeyaan dusuuqi waxaa u furan inuu ilaahay usoo laabto laakiin haddii fursad loo helo waxa weeyaan xadka aan cidina ka casin karin waxa weeyaan inuu adduunka kusii noolaada ma ahan waaan arki doonaa insha allahu tacaala qofka nebiga caaya mawqifka saxaabadu ay maarata ka istaageen iyo saxaabada dadka ka dambeeyaba intaa waxaan kaga gudbayaa aayaadka sunnada haddaan u gudbo tusinaysa qofka nebiga caaya iyo ma-aalkiisu wuxuu noqonayo nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam waktigii uu madiine sooday dhibaatooyinkii la soo gudboonaada waxaa ka mid ahay dhibaatadii yahuuddu ay ku samaysay hagardaamadi hagardaamooyinkii faraha badnayd hagardaamooyinka yahuuddu ay galeenna waxaa hormoodku ahaa ninkii la ohan jiray kacab ibn asraf ee asalkiisu maaragtay carabka ahaa laakiin yahuudda ka tirsanaa oo nin aada iyo aada u xun ahaa ninkaa waxa weeyaan iyo qabaa-isha uu matelayay nebiga mucaahaday la galeen mucaahadi mucaahadadiina waa ka bixin marka ninka isaga ah nebiga maaragtay aada iyo aad buu aflagaadeeyey ashcaartiisii iyo hadaladiisii aad iyo aad aada iyo aad buu nebiga ugu aflagaadeeyey nebigu marka arrinkaas aad iyo aad buu uga xumaaday nebigu marka wuxuu soo jiray hadalka soo socda xadiis saxiixa oo muslim iyo bukhaari iyo abu daawuud ay warinayaan nebigu wuxuu yihi man likacb min asraf fa inahu aada allaha warasuulahu faintadaba lahu jamaacatun biidni nabiyi sala allahu calayh wali slam faqataluuh wuxuu yidhi wariyaa wax ka qabanaya maanta yaa wax ka qabanaya kacb min asraf maxaa yeelay inahu fainahu aada allaha warasuulahu ilahay rasuulkiis buu dhibay waayo qofka ilaahay qofka rasuulka caaya wuxuu ka dhigan yahay qof allah subxaanahu watacaala caayay cid uu wax u reeba masjidka qofka nabiyullahi maxamed caayay sala allahu alayh waalih wasalam walidalika nabigu muxuu yihi fainahu aada allaha warasuulahu ilahay rasuulkiis buu qofkaas u caayay faintadaba lahu jamaacatun koox saxaabada ka mid ah ayaa isla markiiba u kacday markaa nebiga hadalka uu ku hadlay isla markiiba raggaa booday raggaa waxaa hormood u ahaa sidaan arki doono siirada iyo axaadiisana macruuf ku ah muxamed ibnu maslama radia allahu canhu wa ardaa waa saxaabigii jaliilkahaa ee nebigu uu yidhi laa tadruka alfitna haddii fitna dhacdo oo ummadda muslimiinta ay islayso adiga fitna wax koo dhibi mayso ninkaas dhowr nin uu ka mid yahay iyo abu maaila ayaa u istaagay ayaa kasoo takhallusay marka xadiidka wuxuu tusinayaa sida aayaadka aanu soo sheegnay qofkii nebiga caayo sala allahu calayhi waali wasalam kaa'inan mankaanan ama maarata si toosa ha u caayo ama sida dadban sida maarata dusuuq iyo amtaashiisoo kaleeto ha u caayo inaysan ahayn adduunka inuu kusii noolaado qofka isaga ah isla markiiba maarata way soo dileen nabigeena sal allahu calayhi waalihi wasalam bishaara cadiim ayaa markaa usoo hoyeysay waxaan raacsiinayaa xadiid saddexaad oo asaguna xadiidka ayidaya xadiidkaas waxa weeye waa xadiid saxiixa oo cabdullahi bni cabaas nabiga uu ka warinayay wuxuu yidhi cabdullahi bni cabaas ana acmaa kaanat lahu um walad tashkum nabiyu sala allahu calayh waalihi wasalam nin indhoolo ah oo saxaabada nabiga ka mid ah ridwaan ullahi calayhim ayaa maaragtay waxa uu qabay waxa uu haystay oo maaragtay addoon u ahayd naag caruur u dhashay oo addoon u ah naagtaas marka umuwaladada ah dhaqan iyo caado waxa uu ahayd mar kastaba nabiga inay aflagaadaynayso oo mar kastaba nabiga meel ay uga dhacayso fa yanhaaha falaa tantahi mar kastana wuxuu lahaa naa iska dhaaf nebiga naa nebiga faraha ka qaad arrinkaasna kamaysan iskamaysan dhaafayn mar kastana nabiga way aflagaadaynaysay sala allahu calayh waalihi wasalam falama kaana daata leyla akhada almicwala fajacalahu fii badniha habeen habeenada ka mida markii la gaaray oo arrintaa iska dhaafi weyday ayuu maarata wuxuu soo qaatay bahashan garweynta la yidhaahdo caloosha ayuu ka saara nin dhalaa buu ahaa meelay ka jirta ma garanay calooshuu la hubsa caloosheeduu ku hubsaday hal mar buu la cuskada marka hal mar buu la cuskaday meesha ayuu ku dilay fabalaqa dalika nabiyu sala allahu calayh waali wasalam arrintaa marka nebiga ayay gaartay waxaa layihi ninkii hebel ahaa oo indhoolaha ahaa gabadhii heblaayahayd oo maaragtay ilmaha u dhashay ayuu dilay sidaasuna ku dilay nebigu sala allahu calayh waali wasalam marka wuu u yeeray markuu u yeeray weliba qisadu qiso dheerba waa soo gaabiyey qiso dheer ba markuu u yeeray arrinkan ficilkan markuu samaynayo saxaabigan wax idhan nabiga kama usan haysan arrintan ma banaanta dilkani ma banaana ma usan ogeyn xukunka sharciga ah oo ka laazimay musan laakiin hiiratan cala nabiy sala allahu calayh ali wasalam hiiro iyo masayr nebiga u masayrayo ayaa ku bixiyey inuu maaragtay reerkiisii uu ku dilo oo maaragtay naftiisi meesha ku seejiyo marka nebigu markuu u yeera ninkaa isaga ah aad iyo aad buu u gergeriirayey wuu yaabanaa wuxuu lahaa maxaa la kulmi doontaa nebigu maku ciqaabi doonaa ma lagu xiri doonaa ma laguu dili doonaa laa yacraf maarat laa yacrif ma uusan garanayn maalkiisa wuxuu noqonayay laakiin markii nebigu yidhi alashhadu ana damaha hadar hadarun ka markhaati kaca ninkaa naagta uu dilay dhiigeedu inuusan meel kasoo qaadaysan lahayn oo uu yahay hal bac lagu lisay arrinkaa markhaati ka noqda marka ayuu qaboobay sababta weliba waxa wey hadalluu kasoo hormariyay ninkan isagaa wuxuu yidhi arar buu bixiyey maxaa kuu galfiyey maarata naagta inaad dishid wuxuu yidhi naagtan aad iyo aad baan u jeclaa nafteyda aad bay igu roonayd in noolahaan ahay labadaa ilmood oo aad iyo aad u quruxda badan way ii dhashay laakiin waxaan u adkaysan kari waayey markay maalin kastaba hortaada maarata ay maarata igu caayayso oo maarata ay kugu aflagaadaynayso taas baa waxay u kaliftay marka inaan dilo marka nebiguna sala allahu calayhi waalihi wasalam jazaan wifaaqan buu ka bixiyey oo wuxuu markhaati ka noqda dhiigeedi uusan wax soo qaad lahayn taa marka waxay kusinaysaa sidii kacab bnu ashraf iyo naagta ninka indhoolaha uu dilay ninkii nebiga wax ka sheega qof kastoo dila dhiigiisa inuu hadur noqonayo ama maarata xugun maarata sharciga ha lagu fuliyo dowlad ha fuliso ama maarata farji ha noqdo qof allaale iyo qofkii dila inuusan qofkaas wax kasoo qaadaysan lahayn waxaan u gudbayaa oo intaa maaratan ku dhaafayaa adilada kitaabka iyo sunada markaan ma intaas uga soo gaabsado culimada muslimiintu ijmaaca ay ka soreen masaladan iyada ah waxaan usoo weliba maarata ijmaaca u kala horumarinaya sida culimadu ay kala horreysay waxaan ugu horumarinayaa isxaaq ibnu rahuya raximah llah ijmaaca isagu uu soo naqliyey wuxuu oranayaa qaala alimaam isxaaq ibnu rahuya أجمع المسلمون على أن من صب على أن من صب الله أو صب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مغرا بكل ما أنزل الله يقول لي إسحاق بن راهوية رحمه الله مسلمين كدمان تدوحي في إجماعين قفك إلهي أفلقادي إلهي عاية ama rasuulka maaragtay maaratay u gudbiya ama shay ilaahay uu soo dejiyey diida oo yidhaahda waktiga lama socon karo ama maaragtay nebi ambiyada alla ka mida dila qofka xukunkiisu inuu kaafir yahay ayay muslimiintu isku ijmaaceen wain kaana muqiran bikulli maa anzala allah marka shay aayad qur-aanka ka mida uu inkirayo ama nebi ambiyada ka mida uu dilayo ama nebi uu ma nebiga maarata uu caayayo ama ilaahay uu caayayo ama diinta uu caayayo ha yidhaahdo kitaabka iyo sunada waan rumaysanahay waxa weye qofka islaamka kuma jiro qofka isaga ah mar hadduu ilaahay aslagaajeeyo ama nebiga sala allahu calayh wala slam uu aslagaajeeyo ama maarata shay ka mida ilaahay uusa soo dejiyo uu diido ama nebi ambiyada ka mida uu dilo qofkaa waxa weeyaan xukunkiisa sharciga oo muslimiinta aysan ku khilaafsanayn inuu gaal mulxida uu yahay weyan oo islaamka uusan ku jirin taas waxa weeyaan waa ijmaaca uu noo soo raray alimaam isxaaq ibn rahuya oo ah fii dabaqati imaam shaafici oo axmed ibn xambal raximahum ullah ijmaaca labaad waxaa soo raraya alimaam muxamed ibnu saxnuun waa waxa weeyaan sheikhan isaga ah waa culimmada ugu waaweyn ee madhabka maaragtay maalikiyada kitaabka ay ictimaadaan madhabka maalikiga ee layahay almudawana oo ka dhigan kitaabka imaam shaafici uu qoray oo layahay alum ayuu uga dhigan yahay almudawana madhabka maarata maalikiyada marka wuxuu ahaa madhabka maalikiyada ninkii maarata aada iyo aad maaratay faro ugu qaaday oo culimmada waaweyned oo salafka ayuu ka mid yahay wuxuu yihi isagoo masaladaa ka hadlaya qaala imaam maxamed ibnu saxnuun ajmaca alculamaau calaa ana shaatima annabiyi sala allahu calayh waalih wasalam waalmuntaqisa lahu kaafir waalwaciidu jaa calayhi bicadaabi illaahi lahu wa xukmuhu cinda alummati alqatlu waman shaka fii kufrihi wacadaabihi kafara wuxuu yihi maxamed ibnu saxnuun raximah llah culimada muslimiinta dhammaantood waxay ku ijmaaceen qofkii nabiga caaya sala allahu calayh waalih wasalam ama nebiga maarata nufqaamiyo shanigiisa cadiimka ah qofkaas inuu gaal yahay oo usan muslim ahayn waalwaciidu jaaa calayhi bicadaabi illaahi lahu waciidka iyo goodiga allana wuxuu ku yimid qofkaas ilahay inuu cadaabayo waa mid haddaanu soo akrinaynay oo allah subxaanahu watacaala uu ahaa wa acadda lahum cadaaban muhiina wa xukmuhu cinda alummati alqatlu ummadduna waxa weeyaan ninka isaga ah xukunkiisu waxa weeyaan inuu ku dhex noolaado maahan waa in la dilo laga takhaluso waman shaka fii kufrihi wacadaabihi kafara qofkii maaragtay qofka isaga ah ku gaalooba iyo in ilaahay subxaanahu watacaala uu cadaabayo qofkaas isagaaba islaamka ka baxayaba qofkii nebiga caaya qofkii markaa nebiga sala allahu calayhi waali wasalam caaya ama shanigiisa cadiimka nusraamiya qofkii gaalnimadiisa qofkaas inuu kaafiriya ku shakiyana wuxuu yihi maxamed ibnu saxnuun raximah ullah qofkaas laftiisa waa gaal wey marka waxa weeyaan arinkaas waxa weeyaan wuxuu ayidayaa arintii horeeto aan usoo marnay ijmaacaadkii horeeto oo uu soo naqliyey isxaaq ibn rahuya waxaan daba dhigayaa abu bakr ibn mundir raximah ullah oo ah caalimka looga dambeeyo masaa-isha ijmaaca waa kutub aad iyo aad u fara badan buu leeyahay weliba wuxuu ka mid yahay culimada waaweyn ee madhabka shaaficiyadu maaragtay ay ku faanaan kutubta uu leeyahay waxaa ka mida kitaabka yaal awsad fi sunani walikhtilaaf alijmac iyo kitaabka weyn oo layahay alishraaf cala madaahib ahli ilcilm iyo kitaabka layahay alijmac waa kitaabka uu aad iyo aad uga faa'idaystay imaamu nawowi fi kitaabihi sharxu lmuhadab oo aad iyo aad masaa-isha ijmaaca uu maaragtay uu ka soo raro waa kitaabka liya alishraaf calaa madaahibi ahli ilcilm iyo kitaabka liya alijmaac shiika isaga ah oo ijmaaca looga dambeeyo oo madhab kastaba masaa-isha ijmaaca uu ka soo raro asagana qowlkiisa ayaan soo raraya wuxuu leeyahay qaala alimaam abu bakr ibn mundir raximah ullah ajmaca cawaamu ahli ilcilm calaa ana man saba rasuula llahi sala allahu alayh wali wasalam ala alqatl muslimiinta dhammaantood ahlu cilmiga dhammaantood waxay ku ijmaaceen qofkii nabiga caaya in uu yahay xukunkiisu in la dilo wamiman qaala dalik culimadii hadalkaa tirina waxaa ka mid ah malik bnu anas waa layt bnu sacd layt bnu sacd waxa weeyaan malik bnu anas bay isku dabaqa ahaayeen imaamu shaafici markuu ka hadlayey ninkaa isaga ah imaamkaas cilmigiisa wuxuu yidhi xagga fikiga iyo xagga xadiidka dhan kastaba wuxuu u dhigmay imaamu malik laakiin ardadiisii iyo raggii maarta asxaabtiyaa dayacay buu yidhi cilmigiisii وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ومن تبعهم وحن كسر هذا الكتاب اللي الإشراف على مذاهب أهل العلم لكتاب اللي الإقناع أيا الله أقول لها مكرا إجماع إسجع سيدو قريتو إجماع سونا وحا صوري abu bakr alfarisi min asxaabi shaafici imaam weyn oo aimada ka mid ah maarata shaaficiyada ka mid ah ayaa isaguna ijmaacaasoo kale soo raraya wuxuu oranayaa waxaka abu bakr alfarisi min asxaabi shaafici ijmaaca almuslimiin calaa ana xadda man saba nabiy sala allahu alayh ali wasalam alqatl qofkii nabiga caaya xadkiisu inuu yahay dil ayay maarata muslimiintu isku ijmaaceen kamaa ana xadda man saba gayrahu aljaldu sidii qofkii maaragtay saxaabado kale kacaaya xukunkiisu uu noqonayo in maaragtay la teedalo hadalkaasna waxa weye waxaan ka soo raray assarim almasluun fi shaatimi rasuul waxaa markaa intaa inkastoo la yidhi maaragtay warkii ayaa dheeraaday waan soo gaagaabinayaa marka waxyaalaha markaa cayida noqon kara ayaan u gudbaya waxyaalaha cayida noqon kara maal bacdu naas ayaa waxay yidhahdaan nabiga sala allahu alayh waalih wasalam kacab ibnu ashraf radri buu ku dilay radri waxaa la yidhahdaa qofkii isagoo ammaan ku jiray oo heshiis ku jiray heshiiska looga baxo ayadoo aan loo sheegin qofka hadalkaa yidhaahda ma ammaanba mise waxa weye waa cay culimmadu marka waxay ka yidhaahdeen ayaan rabaa in yar maarta inaan sardiyo qaala imaamu lbaqawi fi kitaabi sharxi sunna wuxuu oranayaa imaamu lbaqawi qad dahaba bacdu man dalla fi ra'yi wazalla can ilxaqi ilaa ana qatla kacbi min ashraf kana qadran wafatkan faabcad allahu hada alqa'il waqabaxa ra'yahu min qa'il dahaba calayhi macna alxadiid waltabasa calayhi asawaab wuxuu leeyahay imaamu lbaqawi bacdu nnaas oo maaragtay fikradooda aada iyo aad ay u liidato oo maaragtay waddadii xaq ahaa ka dhumay xaqiina sheegay ayaa waxay ku hadleen kacab ibnu ashraf ee hadda aanu soo marnay ee nebigu yidhaah la soo dilo dilkiisu inuu ahaa kadri inuu ahaa kadriguna waxa weeyaan waa qof isagoo ammaan ku jiray looga baxay ballantii iyada ahayd qofka marka hadalkaa ku hadlay wuxuu yihi shiiku oo yidhaahdeen nebiga ayaa wuxuu ku dilay kacab ibnu ashraf radri ama khiyaano ayuu ku dilay qofkii hadalkaa ku hadla fa abcad allahu hada alqaa'il qofkii sidaa ku hadla ilahay hafog ayuu leeyahay waqabaxa ra'yahu min qaa'il ra'yigaas ninkii yidhina ilahay ra'yigiisaa xumay dahaba calayhi macna alxadiid qofkaa macnaha xadiidku waa u sheegay macnaha xadiidka muxuu ka wadaa man likacb min ashra fainahu aada allaha warasuulahu yani qofkaas xadiidka macnihiisa minsa fahmin buu leeyahay waltabata calayhi sawaab sawaabkii iyo baailkiina sawaabkii iyo xaqiinama sawaabkii iyo baatilkiina waa iskaga darsamay bal qad ruwiya can abi hurayrata can nabiy sala allahu alayh waali wasalam anahu qaal aliimaanu kayb lfatxi laa yakfiku mu'minun bal waxaa la wariyey buu leeyahay xadiis xasan ah in nabigu yidhi sala allahu alayh waali wasalam alfatku aliimaanu fatku aliimaanu kayb lfatx iimaanku waxa weeyaan waa dabarka maaragtay waa fatkiga xariga xirayo oo celinayo wey laa yakfiku muminun qof mumini fadki ma sameeyo fadkiina insha allahu tacaala waanu arki doonaa fasirkiisa xadiiskaasuna waa xadiis xasana waalfatku an yuqtala man lahu amaanun faj'a fadkiguna waxa weeye qof ammaan ku jiray oo muslimiinta ballan kula jiray oo gaal ah in si maaragtay kada ah loo dilo wey marka waxa weye ninkii yidhaahda kacab ibn ashraf asagoo ammaan ku jira ayaa nebigu ballantii kaga baxay meel buu kaga dhacay nebiga sala allahu calayhi waali wasalam shatmiguuna ku dhacay arrintaasna waxaan ogsinay nabiga sala allahu calayhi waali wasalam ninka isaga ah kacab ibnu ashraf wuxuu ka mid ahaa dadkii nebiga la ballamay oo kula ballamay inuusan dagaalna la soo gelin cid allaale iyo ciddii maarata dagaal nebiga la soo gelaysa ballantaasna isagaa ka baxay wuxuuna tegey magaalada maka asagoo kusoo boorinaya maaragtay ciidamadii quraysh siday nebiga ugu soo diili lahayen taasuna waxay ku caddahay ashcaartiisa iyo kalaamkiisa aad iyo aad u faraha badan hadalkaasna waxaan ka soo raray kitaabka sarxu sunna mujaladka koobiyo tobnaad safxada afartan iyo shan waxaan u gudbayaa hadal hadalka lamida oo abulcabaas alqurdubi uu iska leeyahy xadiidka markuu sharxaya fi kitaabihi sharxi saxiixi muslim oo layahay almuslim wuxuu leeyahay walaa yadunna axadu anahu qatala qadran faman qaala dalika qutil xadiidka markuu sharxayey abulcabaas alqurdubi waa tashiiqa iska leh tafsiirka weyn ee maarata axkaam alqurdubi la yidhahdo shiishiisi weeye kitaab marka wuxuu sharxay muslimka kitaabka saxiix muslimka ayuu sharxay sharax wuxuu leeyahay layahay almuslim marka xadiidka markuu sharxayey man likacab min ashra fainahu aada allah warasuulahu xadiidka markuu sharxayay qatala qadra waxma yuusan u malayn nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu kacab qadri uu ku dilay yacni qadrigu waanu soo fasirna waxa weye qof ammaan ku jiray ama caadi haysa ballanta in looga baxo faman qaala dalika qutil ninkii yidhahda nebigu qadri buu ku dilay maaragtay kacab min ashraf qofka asagaa laga takhalusaya asagaa la dilaya xataa haddii maanta nin hadalka uu ku hadlo ha ogaado inuu hadalkaas shaki uu yahay cay inuu yahay kama facalahu caliy bn abi aalib waktigii caliy bn abi aalib uu maaragtay imaarada muslimiinta uu hayay ayaa nin hadalka ku hadlay oo nin baa wuxuu yidhi nebigu qadri buu ku sameeyey kacb bin ashraf caliy bn abi aalib qoortiis goy ninkii isaga ah waayo waa nin islaamka waxa way ku gaaloobay weeye maadaama nebiga wacay sala allahu calayh waalihi wasalam wadalika ana rajula qaala fii majlisihi faamara caliyun bidarbi cunuqihi nin ayaa maarata hadalkaa meesha goobtii cali ka yiri oo yiri maaragtay qadrii buu ku dilay isla markiina cali baa wuxuu amray in ninkaa maaragtay luqunta laga gooyo waana la dilay nin kaleeto ayaa hadalkaas hadal la mida wuxuu ka yidhi markii khilaafada uu hayay mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu canhu faankara dalika muxamed bin maslama nin baa hadalkaasoo kaleta hadal lamida wuxuu ka yidhi goob uu fadhiyey mucaawiya bin abi sufyaan ninkaasna waxaa la odhan jiray ibnu binyaamiin wuxuu ahaa nin maarata reer bani qurayda ka tirsan buu ahaa wuxuu yidhi nebigu qadri buu ku dilay kacb bin ashraf marka hadalkaa ma uusan inkirin mucaawiya bin abi sufyaan sidii u inkiray caliy bin abi aalib oo ay ka hoos baxday goobta marka waxaa joogay raggii soo dilay kacb bin asraf oo uu ka mid yahay maxamed bin maslama maxamed bin maslama arrinka aad iyo aad buu u xanaaqay wa ankara calaa mucaawiya sukuutahu faankara dalika maxamed bin maslama arrinkaa waxaa inkiray hadalka uu ku hadlay ninka isagaa binyaamiin maxamed bin maslama ayaa inkiray wuxuuna inkiray islamarkaas mucaawiya bin sufyaan aamuska hadalka uu ka aamusay uusan wax ka qaban waxalafa anlaa yudilahu wa iyaahu sakfun abadan wuxuuna ku dhaartay ninka la yidhaahda maxamed bin maslama aniga iyo adiga mucaawiyow maanta laga bilaabo guri dambeeso inaanu hoosus iskugu imaan baan ilaahay ugu dhaartay buu yidhi maadaama hortaagi nebigi lagu caayay adoo amiirulmu'miniin ah haddana aadan wax ka qaban yacni bal fiiri jur-aad intay leegtahay waa imaamkii muslimiinta oo aan cidna maarata imaamnimada ku haysan maadaama arrinkaadan wax ka qaban ilaahay waxaan ugu dhaartay iyo aniga adig gurdama inaan iskugu imaan waayo waxa weya nebiga sala allahu calayh wala slm ayaa hortaada lagu caayay walaa yakluu biqaa'iliha ilaa qatalahu haddana wuxuu ku dhaartay ninkaa nebiga caayay o aflagaadeeyey haddii ay ii soo marto inaan ka takhalluso walidaalika shaykh ulislaam ibnu taymiya wuxuu soo rarayaa ninkaa binyaamiin markii dambeete uu gaboobay maxamed bin maslama markuu maqlo wuu soo baxayaa xaafaduu weydiin jiray madiinu deganaa maxamed bin maslama soo baxay waa soo baxay marka markuu soo baxo oo le maxamed maslama maanta magaalada u baxay gurigiisu iska shoogi jiray waayo wuxuu ka baqayaa inuu dilo cidna ka celinmay seefkiisa maarata seefkiisa maarata galka ka maqan markuu maqlo maarata ma soo bixinna magaaladuu soo bixi jiray sidaasuu maarata xayaatadiisii ku dhamay intaa waxa weeyaan waxaa loo gudbayaa waqaaicdii dhacday waktigii saxaabada iyo raggii hadalkaa ku hadlay in maaragtay xukunkoodu uu ahaa fii cahdi asaxaaba rasmi inuu ahaa hadalka isagaa marka waxaa tacliiqinaya abulcabaas alqurdubi wuxuu yihi qultu wayadharu li anahu yuqtal walaa yustataab waxa ii muuqanaysa aniga dhaqanka saxaabada iyo xadiidka markaan eego ninka nebiga sabbi ku sameeye ama shatmi ku sameeye in la dilayo ousan toobad lahayn limaada lianna waxa weye laba qadiyadood baa ka laazimaysa qofku markuu nebiga caayo kufri ilahay rasuulkiisu ku gaaloobay iyo xad kufriga qofku waa ka toba keeni karaa oo ilahay waa usoo laaban karaa laakiin shayga aan laga cafinayn waxa weeyaan waa sabiga nabiga sala allahu calayh waali wasalam kaina man kaan taasuna tusaale waxay la mid tahay ninka muslimka ah haddii maarata jaani muxsinka ah haddii xadku ku waajibo oo la keeno imaamka loo keeno imaamka ma cafin karaya ma cafin karo marka sida maarata jaani muxsinka aan loo cafinayn ayaan loo cafinayn ninka maaragtay shaatimi nabiy sala allahu calayh waalihi wasalam marka wuxuu waxaa ii muuqanaysa adiladaa saabiqada ninka shaatimkaa ee nebiga caayay in la dilayo aan laga toobad weydiinayn lianna dalika jandaqa taas waxa wey waa zindiiqnimo wey in nasaba alqadra linabiy sala allahu calayh waalihi wasalam ama waa markii uu nebiga maaragtay qadriga u nisbeeyo nebiga sala allahu calayh waali wasalam ama hadduu qadriga u nisbeeyo dadkii saxaabada soo diray kacb bin asraf taas waxa weeye sidaanu soo sheegnaba wuxuu mudanaya maarata in la jaldiyo ninkii saxaabada caya xukunkiisu waa jaldi wey in aad iyo aad loo xanuujiyo oo maarata la ciqaabo weeye laakiin dib ma mudanayo mawduuca marka waxa weyaan intaas ayaan uga gudbayaa hal qiso oo aan soo koobaya macnaheeda ayaan uga baxaya mawduuca halkaa qiso waa dheer tahay laakiin hal kelima aan uga soo gaabsanaya qisadaas waxay ahayd waa qiso dhacday waktigii sheekh maxamed shaakir waa sheekh axmed shaakir aabihiis waktiguu noolaa qiso ka dhacday magaalada qaahira waa waktigii u haystay suldaan xuseen magaalada qaahira ee uu noolaa ninkii la ohan jiray dah xuseen ee munxarifka ahaa dah xuseen markuu jaamacaddii masar uu ka baxay loogu talagalay inuu maaragtay loo diro banaanka yurub in loo diro siduu maratay diraasadiisii usoo dhammaystiro ayaa ninka la suldaan xuseen wuxuu siiyey cadiyo aad iyo aad u wanaagsan ayuu siiyey oo aad iyo aad u soo dhaweeyey gurigiisii ayuuna maaragtay ku qaadilay markii uu qaadilay ayaa maaragtay maalin maalmaha ka mid ah suldaankii iyo rag fara badan oo culimo iyo wasaraba maaragtay ka kooban ayaa maaragtay waxay kusoo tukadeen masaajid masaajidda qaahiro ka mid ah ninkii markaa khatiibka ahaa ogeysiis baa lasoo siiyey waxa lii suldaanka ayaa maanta kula soo tukanaya wuxuuna ka war helay sida uu suldaanku usoo dhaweeyey daha xuseen iyo maaragtay uu gurigiisa ugu soo dhaweeyey daha xuseenna dabcan wadasoontin noolaha ayuu ahaa marka wuxuu doonay ninka khatiibka inuu aada iyo aad u ammaano suldaanka marka fasaaxadiisii ayaa dhibaato u keentay iyo ammaantii uu jeclaa inuu ammaano suldaanka khudbadiisu marka wuxuu ku soo daray inuu yidhaahdo jaa'ahu alacmaa famaa cabasa fii wajhi wamaa tawalla indhoolihiibaa u yimid suldaan xuseen indhoolaha ma garanaysaan waxa weeyaan waa daha xuseen oo laba maarta banaanka daraasadiisa isku dhamaysto indhoolihiibaa u yimid suldaanka famaa cabasa fii wajhi wejigiisa ma uusan tubin yani weji kuduuf ma uusan samayn markii daha xuseen u yimi suldaanku wamaa tawallaa kama jeesan hadalkaa waxa weeyaan wuxuu ku ammaanayey ninka khatiibka isaga ah ee maalintaa khudbada suldaanka kasoo horjeedinayey ee masaajidka maarata khudbada kasoo jeedinayey wuxuu raba hadalka inuu ku ammaano suldaanka hadalkaa marka culimmadu waktigaa joogtay maxay u arkeen sheekh maxamuud shaakir maxamed shaakir raximahullah waaligii axmed shaakir oo ka mid ahaa dadkii culimadii maalintaa suldaanka la tukatay khudbadana dhegaysanayey markii khudbadii ay dhammaatay ee salaadii la tukaday ayuu maarata masaajidka istaagay suldaankii hortiisii ayuu istaagay asagoo dadkii dadweynihii u sheegayo weliba suldaankuu ku jiro dadkaas salaadoodu inay gurtay oo aysan ansixin wuxuuna faray isla markaas salaadii jumcadii maadaama ay gurtay in maarata salaadii lasoo celiyo arrintaasna culimmadii masar ee wakhtigaa joogtay waa ay isku waafaqeen oo wax khilaafa ma aysan muujin waxayna taa uu cillo kaga dhigay sheekh maxamed shaakir raximahullah khatiibka isaga ah inuu nebiga maarata uu caayay cayda nebiga uu caayana uu ku gaaloobay lianna waxa weeyaan markuu leeyahay jaa'ahu alacmaa famaa cabasa fii wajhi wamaa tawalla nebiga sala allahu calayh waalih wasalam markii cabdilaahi bin maktuum uu u yimid oo maaragtay nebiga uu maarata ka codsaday wuxuu ilaahay u baray inuu wax ka baro ee nebigu maarata isku mashquuliyey sanadiidi quraysh ilaahay muxuu ku yidhi wacnanta allah cabasa watawalla ayaa la yidhi marka hadalka ninkaani muxuu u dhigmaa suldaanku maanta suldaan daha xuseen markuu yimid wax wasi cabuusa ma sinin laakiin nebigu cabdilaahi bin maktuum markuu yimid wasi cabuusa ayuu sameeyey hadalkaa marka waxa weyaan culimadii masar ee waktigaas osa dhammaantood wax u qaateen ninka islaamka inuu ka baxay cayda nebiga uu caayay weliba wuxuu leeyahay hadalkaa caydaasi tasriix maahan waa tacriif waa sarbeeb wey waa sarbeeb marka hadalkaygii inta ayaan kusoo gabagabeynayaa hadalkii dusuuqi waxa weeyaan waa tacriif waa min baabi alkinaaya cay aangeed loogu soo gamban oo nebiga la caayo weeye qof walbana waa u dareemi karaa arrintaa iyada ah marka insha allahu tacaala waxaan leenahay xadaari xadaari qof walbabow adiga cidna ha u danayn u daneen naftaada diinta islaamkana maarata mas-uuliyadda kaa saaran maarata usoo jignow hadalkayguna ma ahan hadal xamaasadeed ma ahan waxa weeyaan waa shay caqiidaa oo aan aaminsanahay oo aan allah uga diin yeelanayo allahan uga diin yeelanayo subxaanahu wa tacaala marka dadka muslimiinta waxay u baahan yihiin kitaabkoodii iyo sunada nabiga inay laabtaan ay aada iyo aadna maarata ugu goys adkaadaan muxaadaraada inta ka hartana insha allahu tacaala taxdiidkeeda insha allahu dib baanu kasoo sheegi doonaa iyo niqaadka aanu ka hadli doonno haddii alla yidhaahdo wixii aan ku gafay allah subxaanahu watacaala hayga dhaafo wixii aan asiibana allah ayaan maaragtay kaga mahad celinayaa hada wabillahi towfiiq wasala allahuma wasalam cala muxamadi wala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin bismi illaahi raxmaan iraxiim horta waxaa mudnaan waxaa leh in dadku ay iska eegaan kelimaadka aan radinayno xukunkoodu waaxid ma aha ma filna inaan idhaahno horta nebigu waxa uu ku xilliga uu ku guursada caaisho iyo xilliga uu guri geeyey waanu ka soo hadalnay wax culimmada muslimiintana isku khilaafsan yihiin maan qadiiman wa xadiisan hadalkaas inuu baatil yahay horaanu usoo sheegnay laakiin shayga ahamiyadda lihi oo intaasoo dhan ka sokeeya waxa weye shafmiga nebiga sala allahu alayh waali wasalam yacni ninka inuu yidhahdo maaragtay toddobiyi toban bu maarata baa lagu meersay sideed toban baa lagu meersada maxaa ka daran aniga nebigu waa iga dawq wanaagsan yahay laakiin u haweysan maayo naag sagaal jir ah igama suurtoodo marka wax allaale iyo wuxuu sheegaba waxa weeye tan baa maarata isku fuuqsanaysa hadalkaasu inuu baadil yahay laa kuwii maarata munaxarifiintaha walaa kuwii ahlulxaq aha wax ugu horreeyeen ma jiraan mawduuca shahaadada waxaa ragga dhalinyarada qaarkood ay leeyihiin intaan hadlayey ayaa hadalkayga waxaa ku jirtay markii shahaadada la joogo waxaa tiri yidhaahdeen labada nin waxay u dhigmaan hal naag hadalkaas waa khalad haddaan idhi waxa weeyaan ninka ayaa wuxuu u dhigmaa laba naagood insha allahu tacaala mawduucaasna ragga oo culimmada horeta way ka hadleen min baabi tafsiilna dib ayaan uga hadli doonaa haddii ala yihahdo الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير اله- وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Een, walaalayaal sidii een, hadalkii taqdiimkaaba lagu sheegay kelimaad kooban ayaa waxaan rabaa inaan maarata halkan kasoo jeediyo kelimaadka oo takmilo u ah muxaadaradii usbuucii horeeto aan halkan ka soo jeediyey ee ciwaankeedu uu macruufka ahaa insha allahu kelimaadka halkaan ka soo jeedin doono waxay ku kooban yihiin afar nuqdo oo daba joogta maaragtay niqaadkii labadaha oo aan hore uga hadlay nuqdada horeeto oo muxaadaradeeda ugu horeysa waa hadalkii dusuuqi uu yidhi gabadha muslimadaahi waxay saalixa u tahay ama ay asahishaa ama ay u leedahay xaq inay hogaamiyo wadan muslima ay ka noqoto ama khaliifatu lmuslimiin nuqdada labaadna waxa weeye gabadha muslimadda diyadeedu inay u dhiganto ninka muslimka diyadiisa inkasta oo kelimadaas nin shiikha la weydiiyey oo si fican uga jawaabay laakiin shubahaad la xidhiidha ayaan kelimadaa ugu soo daray mawduuca nuqdada saddexaad waxa weeye waa nuqdo uu ku hadlay ninka la yidhaahdo axmed qudubi oo uu aflagaadeeyey nin caalim ah oo culimmadii taabiciinta ka mid waliya cataa ibn abi rabaax nuqdada afraad waxa weeyaan tatabucu rukhas yacni qofka inuu ruksada ama rukaska culimada inuu diinta u maaragtay asal kaga dhigo oo culimmadu marka iskhilaafsaba hadba meesha maarata u roon qofka maaragtay uu ka daba laabto afartaa nuqdo ayaa insha allahu tacaala kelimadeeda ay ku wareegi doontaa galabta haddii allah yidhaahdo nuqdada ugu horeysa oo ah gabadha muslimadaahi hogaamiye dad muslimiina ma u noqon kartaa ama khaliifatu lmuslimiin ma noqon kartaa doctor busuuki wuxuu yidhi markuu kelimadaa ka hadlayey waa meesha sharku ay ka qurantay waxayna ku andacoodaan dadku oo ay ku soo celceliyaan xadiidka ah lan yuflixa qowmun wallow amrahum ra'a marka wixii meesha iyadaa waa meesha sharti ku qurun- ka quruntay naagtuna waxay xaq u leedahay sida ninku xaq ugu leeyahay inay khaliifatulmuslimiin noqoto kelimadaas waxaan daba dhigayaa dhowr kelimo oo aad iyo aada u shabahaa kelimada kaleeto waa kelimada munaasabka la leh waxa weeyaan waa tacni uu xadiid u jeediya saxiixa ninka la yidhaahdo axmed qutubi oo uu leeyahay maaragtay xadiid aan halkan ka akrin doono uu aad iyo aad istijaa ugu sameeyey haddaan ku hormaro xadiidka qutubi uu istijaaga ku sameeyey bilmunaasaba wuxuu ka hadlayey xadiidka isaga ah nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ayaa waxaa u yimi nin saxaabi ah isagoo gabar u dha gabar u dhalay kaga dacwoonaya maaragtay inay guurka ka daahday oo guurka ay diiday marka xadiidka qisadiisu waa ay dheerayd laakiin maxalushaajkaan soo qaadanaya wuxuu yidhi axmed qudubi xadiidkan buu akhriyey xaqu zawji nebiga wuxuu yidhi xaqu zawji calaa zawjatihi an low kaanat bihi qarxatun falaxasatha maa addat xaqahu xadiidka macnihiis waa mafhuum yacni ninka muslimka ah xaqa xaaskiisa uu ku leeyahay nebigu wuxuu ku sheegay haddii asagu maaragtay ay ku taallo meel nabar ah ama boog ah oo markaas ay leeqto inaysan xaqiisa aysan gudanayn sida ayaa nebigu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam hadalka xadiidka nabiga markuu akriyey ayuu dadweynuhu wuxuu soo jiriye wuxuu mayla yaqiiqsateen yaqiiqsi ma dareemaysaan xadiidka marka wuxuu ku sheegay marka uu leeyahy yaqiiqsi ma dareemaysaan inuu yahay xadiid kadib ah ee mawduuc ah ee nebiga sala allahu calayhi waali slam lagu been abuurtay haddaba marka xadiidka isaga ma xadiid kadib ah miya oo nebigu uu beri ka yahay mase waa xadiid saxiixa ee nebigu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam culimmadii marka xadiidkaas warisay iyo culimmadii maaragtay siixadiisa xukuntay ayaan maarata soo koobaya xadiidkan waxaa wariyey saxiix ibn xibbaan fii kitaabihi asaxiix ayuu ku warinayaa oo uu shiiku ku shardiyey axaadiista ku taalla inay saxiixo tahay ayib waxaa kaloo xadiidkan wariyey ibnu abi shayba oo ah shaykhu lbukhaari wa muslim waxaa kaloo wariyey imaam daara qudni waxaa wariyey alimaam albayhaqi fi sunan ilkubraa kitaabkiisa sunan ilkubraa la yidhaahdo xaakim annaysaburi fi lmustadrak cala saxiixayn ayuu ku wariyey saxiix buuna ku xukumay waxaa kale oo asaguna saxiix ku xukumay imaamu shawkani fii kitaabihin ilawdaar waxaa kaloo saxiix ku xukumay almuxadis alcasri alalbani xafidahu llah waxaa kaloo xasan ku xukumay shucayb alarnaabuud taxqiiqa uu saxiix ibnu xibbaan uu taxqiijiyey marka xadiidkaas uu leeyahay waa kadib inta hadda saxiixisay oo ibnu xibbaan xaakim shawkani albani shacayb arnaawuud ninka la yidhaahdo qudubina waxay u maraysaa waa kadib ama meelo yaqiiqsateen sida ayay ka maraysaa xadiidka marka lafdigaas aan akrinay waxaa wariyey nebiga ka wariyey sala allahu calayh waalih wasalam abi saciid alkhudri xadiid kaleoto marka waxaa jira xadiidkaa taageeraya oo ku micno ah oo isaguna saxiixa oo nebigu sala allahu calayh wali wasalam uu leeyahay laa yasluxu libasharin an yasjuda libasharin walow saluxa an yasjuda basharun libasharin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha min cidami xaqihi calayha waaladii nafsii biyadihi low ana min qadamihi ilaa mafraqi ra'sihi qarxa tambajisu bilqayxi wasabiid uma aqbalat talxasuhu maa addad xaqahu nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi asoo ka sheekeynaya ninku xaaskiisa xaqa uu ku leeyahay inuu aad iyo aad u wen yahay ayaa nebigu dhaaray wuxuu ku maray wuxuu waladii nafsii biyadihi ilaah waxaan ku dhaaranayaa gacantaydu ay ku jirto gacantiisu ay naftaydu ay gacantiisa ku jirto haddii maaragtay laga bilaabo ninka gomadiisa ilaa madaxiisa meesha maarata sheexadiisa laga gaaro haddii boog u ka siman tahay oo isaga dhan boog uu noqdo oo jirkiisa uu jirrado ayadoo boogaha jirkiisa ka soo baxayna ay ka soo burqanayaan maarata malax iyo carun oo marka ay soo qaabisho iyadoo carabka marinaysa maa addad xaqahu xadiiskaas marka waxa xadiiska hore ku taageerayaa waa isku macno yihiin waxaana wariyey anas ibni maalik khaadima rasuulilahi sala allahu calayh waali wasalam sidoo kaleeto waa xadiis saxiixa asaguna waxaa warinaya imaamu axmed ibni xambal iyo imaamu nisaa'i waxaa saxiix ku xukumay shawkani iyo albani sidoo kaleeto marka xadiidka uu leeyahay qudubi waan ka yaqiiqsaday ee nagala yaqiinsateen waa xadiidka sida arrintiisu ay tahay marka dadka muslimiinta ama ahlulcilmiga ama dalabatulcilmiga ayay u taallaa aragtida ay qaadan karaan in axmed qutubi hadalkiisa la qaato iyo in maaragtay dadka ahlucilmiga oo muxadisiinta hadalkooda la qaato taa marka waxa weeye hadalka isaga ah iyo hadalka uu leeyahay ninka la yidhaahdo busuuqi oo uu leeyahay waa meesha sarku ka quruntay isagoo uljeeda lan yuflixa qowmun wallow amrahum ra'a xadiidka isaga ah lan yuflixa qowmun wallow amrahum ra'a waa xadiid ay wariyeen imaamu albukhaari wuxuu ku wariyey weli imaamu albukhaari kitaabkii saxiixa laba meelood oo kala gedisan kitaabu aljihaad ama kitaabu almagaazi waa uu ku wariyey wuxuu ku wariyey kitaabu alfitan sababta ugu warinaya kitaabu lfitan insha allahu dib baan ugu soo laabanayaa imaamu tirmidi sidoo kale ugu wariyey imaamu nisaa'i ayaa warinaya imaamu albaqawi fi kitaabihi sharxu sunna ayuu ku warinaya marka markuu xadiidkaa ka hadlayey ee saxiixadiisa aanu arkayno wuxuu ka cabiray waa meesha sarku ka quruntay xadiidkaana waxa weeye wuxuu isku dayey inuu maarata ka takhalluso oo isagoo macnihiisa taxriifinaya oo odhanaya maarata macnihiisu wuxuu kaas ku ahaa gabadha maaragtay xadiidka sabalwuruudka uu ku ahaa oo kisra uu dhalay xadiidkana sabalwuruudkiisu wuxuu ahaa in nebiga sala allahu calayh waali wasalam warqad uu diray oo u kala diray mulugtii markaa jirtay sida meligii maarata kisra iyo melikulkaysar iyo melikunajaashi marka kaysar isagu si fican buu yeelay risaalada nebigu markay gaartay aad iyo aad buu u ixtiraamay laakiin kisra markii risaalada nebigu ay gaartay warqaddii nebigu markay gaartay waa uu jaxjaaxay nebigu markaa waxa weye wuxuu ku habaaray ilaahay mulkigiisa maarata sida warqadiisa u jaxjeexay inuu maarata mulkigiisa u baabi'iyo walidaalika mundu daaka alwaqti ilaahay subxaana watacala sidii milkiga uu kaga qaaday dib uguma soo celiyey xadiidka markaas sababtaas buu ku yimid oo markii warqaddii nebiga uu jeexjeexay ninkii kisra la dhihi jiray ayaa maarata wiilkiisi ayaa dilay oo boqortooyadii kala wareegay wiilkiisa oo weliba maarata walaalihiisna markaas laayey si aan looga harin kursiga marka wiilkii isla markiiba wuu dhintay maadaama aabbihi uu dilay isla markiiba wuu dhintay gabadhiisii ayaa marka waxay reerkii ku tashadeen inaan boqortooyada maarata reerkaan laga wareegsin marka wax wiilina kamaysan baaqi noqon gabadha marka sidaasaa loogu dhiibi nebigu marka wuxuu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum ra'a sababtaasaa nebigu xadiidka uu ku keenay marka xadiidkan markuu ka jawaabayo dusuuqu wuxuu yidhi xadiidkaasi waa xadiid khaas ku ah waktigii maaragtay iyo munaasabadii nebigu ku yidhi oo gabadhaas gaaladda ah ayaa loola jeeday dadka muslimiintana ma kusayso sidaas ayuu maarata ku andocday awalan waxaan horta leeyahay intaana fikradeeda aana ka hadlin imaamu albukhaari iyo a'imadii ka dambeysay xadiidkan maxay ka fahmeen maxay usoo qaateen sababta ay usoo qaateen maxay tahay halkaasa ku sheegeen imaamu albukhaari laba baab buu ku sheegay baabka u horeeya waxa weeyaan baabu almaqaazi munaasabada ugu sheega waxa weeye nebigu sala allahu calayh wasalam warqadan wuxuu diray markuu tabuuk ka soo laabtay qaswatu tabuuk markuu ka soo laabtay ayuu warqadda diray munaasabada uu sheegay baabkaas waa sidaas kitaabu lfitan munaasabada ugu sheegay xadiidkan maxay tahay kitaabu lfitan wuxuu ugu sheegay munaasabada ugu sheego munaasaba daqiiqa jiddan oo dadka ahlucilmiga ahlucilmiga iyo dalabatulcilmiga ay dareemi karaan waxa weeye munaasabada ugu sheegay kitaabu lfitan naag inay ummad muslimiina madax u noqoto waa caynulfitna waa shay mamnuuca weeye yacni waxa weye waa shay xaaraama oo islaamku usan ogolayn oo ilaahay kitaabkiisa sunada rasuulka midna baan ugu ogolayn sababtaas ayuu ugu sheegay kitaabu lfitan waa waxa weeyaan walidaalika waa kuwa culamadu yidhahda maarta fiqu lbukhaari fi taraajimihi uma taaniyan keligii maahan imaamu tirmidi muxuu ku wariyey isaguna ku wariyey kitaabu lfitan buu ku warinaya munaasabada u warinaya maxay tahay inaan naag aysan dad muslimiin aysan madax u noqon karin nisaa'i asaguna muxuu ku wariyey baabu nahyi can isticmaali nisaa'i fi lxukmi min kitaabi alqada waxa weye weliba xataa wuxuu diidan yahay imaam waa kasii maarata daran tahay qadiyad aan ka hadlaynay oo xataa qaadinimo in loo dhiibo waa mamnuuc buu leeyahay sidoo kaleeto imaamu albaqawi wuxuu ku warinayaa kitaabkiisa sharxu sunna baabu karaahati tawliyati nisa naaguhu in maarata loo dhiibo maamul dowladda islaamka in looga dhiibo ama ha noqoto qadaa ha noqoto ama maxkamada sare ha noqoto culimada marka waxa weeyaan fikigoodii waa abwaab sidaasi toosa looga dareemi karaa intaana aqwaashooda tooska aana gaarin taasu marka waxa wey waa taraajinta culimada wey midda kaleeto masala usuuliya culimmadu waxay yidhaahdaan annakiratu fii siyaaqi annafyi tacum ma u fahmayaan filayaa mana gaadhsana garaadka maarata dusuuqi xadiidku wuxuu leeyahay lan yuflixa qawmun wallow amrahum ra'a yacni naagtaa waxa weeye waa ism nakira wey nafyi ayaa ka horreysay siyaaqi nafyigay ku timid sida naagta gaalada aysan saalix ugu ahayn ummadda gaalada inay xukunto min baabi awlaa waxaa ah dadka muslimiinta inaysan naag muslimada aysan xukumi karin waa midda culimmada ay yidhaahdaan ahluusuul annakiratu fii siyaaqi nafyi tacum marka halkaa waxaa kaa soo baxaysa kaaga soo baxaya hadalka uu ku hadlay dusuuqa uu yiri xadiidka nebigu waaqicadaasu taas u ah waa qowl baatil ah waan ilaahay looga xushoon oo aada iyo aada fabiicu ah inkiritaanka xadiidka la inkirayo iyo istihzaa axaadiisa lagu istihzaayana taa waxa weeye insha allahu tacaala allah ayaa maarata qofkii ficilkaa sameeya ka abaalmarinaya qofka axaadiista ku istihzaa'ana adiladeeda horaan usoo sheegnay laakiin laba aayadood baan kusoo koobayaa rabbigeeda maaragtay taqasuska iyo maaragtay isu-ijaajka axaadiista nabiga laga samaynayo ama macaanideeda maarata la taxriifinayo allah wuxuu leeyahy falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima allah wuxuu leeyahay nabiyullaahi maxamedow falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay waxaad ku tidhahdaa mu'miniinta falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum iimaankii xaq ahaa oo looga baahnaa ma ay la imaanayaan ilaa wixii khilaafahoo dhex mara ayay adiga maarata xaakim kaaga dhigtaan oo adigu qaadi ay kaaga ay ka maarata ay qaadi kaa dhigaan oo xukunka adiga ay kuu dhiibaan uma laa yajidu fii anfusihim xaraja naftoodana marka kabacdi aysan keenin wax ciriiri ah mima qadayta wixii aad xukuntay wayusallimuu tasliima si maaragtay dhabana maarata ay kuu kaa dhiibaan marka waxa weye ninka odhanaya xadiidka nebigan ku yaqiirsaday insha allahu tacaala yaqiirsu waa ku dambaynaya aayadda kaleete waxa weeyaan inama kana qowla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna ula'ika hum muflixuun mu'miniinta qowlka laga sugayo inuu yahay haddii ilaah iyo rasuulkiisa loogu yeero inay maaragtay xukumaan an yaquluu samicna waatacna qofka mu'minka intaasa u furan rag iyo dumar wuxuu noqdaba markii allah ayaa hadalkaa yidhi rasuulkaa yidhi inuu yidhahda maarata inay yidhahdaan mu'miniintu samicna waatacna laakiin qofka maaragtay odhanaya waa ku taqasusayaa ama maaragtay waan ka yaqiiqsanayaa waxa weeyaan waxa ku kalifaya waxa weeyaan waa inuusan rumaysnayn nusuustan iyada ah wa ulaa'ika hum almuflixuun kuwa ayaa waxay yihiin kuwa si dhaba u guulaystay intaa haddaan kaga soo gudbo kelimada istihzaaga axaadiistaas lagu sheesheestay maxay ka yidhaahdeen culimmadu axaadiistaas iyada ah xadiidka isagaa lan yuflixa qowman wallow amrahum ra'a maxay culimmadu ka yidhaahdeen waxaan soo rarayaa ijmaaca ijmaacaadka culimmadu ay isku ijmaaceen in naagtu aysan ummad muslimiina aysan madax u noqon karin tago sare iyo tago hoose midna imaam albagawi fii kitaabihi sharxu sunna cibaaradiisan ugu hormarinaya wuxuu leya xadidkan markuu sharxayey ittafaquu calaa ana almar'ata laa taslixu an takuuna imaaman waxay culimmada muslimiintu isku waafaqeen inaysan naagtu aysan noqon karin oo aysan u hagaagsanayn in imaamka muslimiinta ay noqoto walaa qaadiyan amase maarata qaadiyad ay noqoto liana alimaama yaxtaaju ila alkhuruuji liiqaamati amri iljihaad maxaa yeelay imaamku wuxuu u baahanayaa inuu soo baxo bannaanka usoo istaago sida jihaadka iyo umuurihiisoo kaleeto inuu bannaanka ugu soo baxo oo dadka muslimiinta maarata usoo istaago waalqiyaami biumuuri lmuslimiin iyo inuu u istaago umuuraha guud ee muslimiinta waalqaadi yaxtaaju ila alburuus qaadigana waxaa loogu diiday inay qaadi noqoto qaadigu wuxuu baahanayaa inuu bannaanka ugu soo baxo lifasli khusuumaad dadka maaragtay wax dhex mareen oo mashaakilaadku ay dhex mareen inuu maaragtay khusuumaadkooda uu kala saaro waalmar'atu cawratun laa tasluxu lilburuuj naagtuna waxa weeyaan waa cawra umana hagaagsana inay bannaanka u soo baxdo ee allah subxaanahu wa tacaala siduu yidhi waqarna fi buyuutikunna inay maarata guryahoodii maarata ay ku sugnaadaan wa tacjizu lidacfiha cinda alqiyaami biakari alumuur umuuraha badankoodiina taagba uma haysaba waliana almar'ata naaqisatun naagtuna qofka dumarkahayna waxa weye waa naaqisu sida nebigu sala allahu calayhi waali wasalam